ishacyaha cutubka afraad oo maalintaas toddoba naagood ayaa isku nin qabsan doona oo waxay ku odhan doonaan annagaa ismasuruufayna oo annagaa is-arratirayna oo magacaaga oo keliya analoogu yeedho oo ceebtayada naga foge oo maalintaas ayaa biqilka rabbigu noqon doonaa wax qurux iyo ammaan badan oo midhaha dhulkuna waxay kuwa reer binu israa'iil oo baxsaday u noqon doonaan wax lagu faano oo quruxsan oo waxay noqon doontaa in kii siyoon ku hadhay iyo kii yeruusaalem sii joogay loogu yeedho quduus xataa mid kasta oo ku qoran kuwa yeruusaalem ku nool dhexdooda markii sayidku maydho wasakda dadka siyoon oo uu yeruusaalem dhiiggeeda dhexdeeda kaga nadiifiyo ruuxa caddaaladda iyo ruuxa waxguba oo meel kasta oo la deggan yahay oo buur siyoon ku taal iyo shirarkeeda oo dhanba rabbigu wuxuu ku kor abuuri doonaa maalintii daruur iyo qiiq habeenkiina dab ololaya iftiinkiis oo ammaanta oo dhanna waxaa ka sarrayn doona dabool oo maalinimada waxaa jiri doona meel kulaylka laga hadhsado iyo meel la galo iyo meel laga dugsado duufaanka iyo roobka